wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya faarax macalin waxaan wax ka weydiin doonaa dhacdooyinkii iyo weeraradii ugu dambeeyey ee al-shabaab ay ka fuliyeen jaamacadda gaarisa iyo qaybo kale oo ka mid a dalka kenya sidoo kalena waxaan wax ka weydiin doonaa saameynta ay yeelan karto xanibaada la saare ganacsigii ay lahaayeen dad badan oo soomaali iyo kenyaanba isugu jira islamarkaana qaarkood sida xawaaladaha ay lafdhabar u ahaayeen nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo qaxooti ah iyo kuwo kale oo ku nool dalka kenya qaybo ka mid ah mudana marka ugu horeysa kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
salaamu calaykum
dhowaan waxaa la weeraray jaamacaddii magaalada gaarisa weeraradaasina waxay noqdeen kuwo soo laalaabto gobolka siyaabo kala duwan uga dhaca maxay tahay daldaloolada dhanka ammaanka ee ka jira gobolka ee aan ka jirin gobolada kale ee loo bartilmaameedsado adeegyada kala duwan ee bulshada horta daldaloola way iska jiri karaan inay jiraan waddanka ay ka jiraan haddana wax hadda la odran karaa gobolka waqooyi beri keli bay ka jirtaa maaha waa wax maaragtay meel kasta ay ka dhici karto waayo argixisada lagu sheegayo ciidan dhisan oo culus oo kusoo wajahaya maaha waa un dad yar oo iska socda oo dowladda ugu weyn adduunka kama gaashaaman karta argixisa ilaa ay ay ka tirtiraysa mase ay ay maaragtay ay ay si aan ay ayan mar damba u dhicin ayan ka dhicin falka argixisada waxa weeyaan waa un dad iska socda way yar yihiin dadkii marka wa wax sida wax boqol kiiba boqol laga gaashaaman kara maaha waayo habka loo fulin hayaan bay ahayn aan u baahnayn wax weyn aan u baahnayn yarun bay u baahan tahay intaana waxa weeyaan nin kasta oo doonayay inuu dhib meel uu ka beero way way way u fududahay inkastoo waayahan dambe adduunka oo dhanba lakala lakala amaahdo afkaarta iyo waxyaabahan oo dhanba say u dhacdhacayeen badan hadda ay sidii hore aynu dhici karin laakiin way ka mar kasta way dhici kartaa wax laga gaashaaman karo boqol kiiba boqol laga gaashaaman karana maaha al-shabaab waxay sheegeen in weerarada ay sii wadayaan ilaa iyo inta ay kenya ka baxayso soomaaliya ma isleedaha haddii kenya soomaaliya ciidamadeeda ay kala baxdo weeraradaasi waa istaagayaan intaanan ciidamada kenya ayan gelin soomaaliya gudaheeda oo jubbaland ayan gelin gobolka jubbaland sideetan iyo toddoba falal ayay ka fuliyeen wax ay qarsanayeena ma aha oo dad un mutadarisiin ah oo si yani majnuunnimo lagu tilmaamayo iyo an yani caqligal aanan ahayn oo ay leeyihiin ilaa iyo solomon island ayaan qori yaroo ah intii korsaa gacanta loogu qaado ayaan ku qabsanay inaanu islaam kaga dhigana waanu nahay islaam annaga wax meel ee ku taalla diinta islaamka qori iyo mase seef iyo waxaas intii la qaato ayaa dadka lagu qasbayana ma jirto marka dadkan dad islaam ahna ma aha islaamnimama matelayaan un cadowga islaamka un baan isleenahay unbaa waxaan soo abaaweyn oo maamari weyna un kolley dalkeedana loogaan doona marka wax ay iska bedeli malaha haddii kenya ka soo baxday iyo haddii ku jirtaba waxood waa wax waxa iska socda un baha weliga geedi iska socda un baha waa mahadsan tahay dowladda kenya waxaa su-aal la geliyay awoodda ay u leedahay inay iska difaacdo weeraradan inkastoo aa sheegtay inay iska difaaci karta laakiin mararka qaar waxaa moodaa in qaabka jawaab bixinta oo kale weerarku hadda wuxuu ka dhacay gaarisa ciidankii la dagaalamana waxaa laga qaaday badankooda magaalada nairobi iyo gobolada kale dalka ma isleedahay qaabka noocaasa kenya waa uga guuleysan kartaa weerarada ka dhankaha al-shabaab oo ciidamadu ay u baahan yihiin in masaafo intaas la eg ay isaga soo gudbaan si ay howlgal ka dhacay gaarisa ay wax uga qabtaan in nairobi laga soo qaado horta waxaan waxa weeyaan waddan kastoo adduunka ay ay ka dhici jirtay wadayaha ugu horeysa sanadaha ugu horeeya wakti bay qaadan ilaa wixii lala qabsado oo nidaam loogu hagaajiya runtii aad loo oran karo khatartii inta badanaa mar kasta waabin karaa sida ugu degdegsiga badanna waa la gaarsiin karaa khibradda waa wax maaragtay wakti muddo ay kusoo kusoo maaragtay kusoo kobacday weeyaan waan ogsoonahay in sida hadda aan ugu degdegsiyada lagu gaarsiiyey ciidamadii tababarka khaaska ee haystay inay wakti badan uu ku lumay meesha iyada aheed oo runtii wax naxdinle ay tahay dowladdana way taratay wayna maaragtay ka raaligelisay shacabkeedii in meeshii saacad gudaheed lagu gelin kari lahaa oo intii helkobtooyin lagu qaado lagu orasiin lahaa mase diyaaradaha kale ay qaadatay saacado badan markay meesha galeen oo ciidamadii sida khaaska u tababarsana oo commandoska ahaana ay ku dhameeyeen hawshii kusoo afjareen laba iyo toban mirir dadka qaarkiisna ay leeyihin ilaa sideed iyo toban mirir inta udhexaysa ay kusoo afjareen markana waxaan siinayaa dhegaystayaasha walaal magacaaga iyo meeshaa joogta adoo ku bilaabaya maxaa weydiineysaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamanka kenya faarax macalin magacaygu waa kayse olow edowaa oo ku nool xeryaha qaxootiga ladaab gaar ahaan ifo waxaan weydiinayaa guddoomiyaha maalmahan waxaan maqlaynaa in xeryihii qaxootigii nimankan xildhibaanada ah iyo macal wasiiradooda ee dawladda kenya gobolka waqooyi bari u qaabilsan maadaama dhib uu ka dhacay gaarisa in ay eedda dusha kaga tuureen xeryaha qaxootiga iyo gaar ahaan dhadhaab midda iyada muxuu isagu ka qabaa maxayse ku qabatay dadkan masaakiinta ah ee iyagu ay dejiyeen labaatan iyo shan sana ka hor meeshan maxay tahay waa midda koobaad waa midda labaad waxaa weeye annagu waa dad walaalada annaga abaalna waan ugu haynay in badanna meeshan waan deganayn wax xumaana iyo wax dhibaata iyo wax dembi ah oo aan dawladda kenya iyo macal shacabkeeda aan ka dallayna ma lahayn sidaa darteed oo anaga nagu eedeeyo waxaana shaqo ku lahayn waa saad u sheegtay dhowr iyo labaatanka sano oo hadda qaxootiga meesha ay joogeen qof qaxootiye oo qaxootiga ku jiro oo intii dembi argagixiso lagu soo qabtay maxkamad la keenay lagu cadeeyo lagu xukumay weli ma jirto bal iyaga qaxootiga dhexdooda ayaa intay u imaadaan nimankan khariban oo un haddii wax lagu tilmaamo anigu ma garanaye aan kulli islaam ahayn intay imaadeen iyaga ay laayeen qaxootiga qudhooda ay gudaha ku laayeen oo dadkii waxyaabaha kasoo horjeeday ay dhibaato u geysteen anigu faarax markaana haddaad weydiso waxaan ku leeyahay qaxootiga aan la celiyo oo arrintaasayto waxaan u arkaa inay tahay wax un laisku dayay in la yidhaahdo qoriga qiiqiisa waxa laisla tuura anigu laakiin lama qabo umana arka inay xal keenayso in laga fiirsadana meeshii waanu sheegnay oo waraysi badan baan aniga aan kaga hadlay midaayade aan aaminsanahay in laga fiirsan doono waayo qaxootiga waxay ka soo carareen al-shabaabka qudheeda marka victim weeyaan iyaga waa dad la gumaaday dadkii la gumaaday in haddana lasii ciqaabo waxa weeyaan oo adigu kaa soo doontay ximaaye iyo inay nabad kaa helaan oo kugu soo cararay naftoodii kula soo cararay in haddana iyagana ma aragtay ciqaab kale la gaarsiiye waa dhibkeeday leedahay laakiin waxaad ogaataa in iidana lagu xisaabtamo sidii soomaaliyana loo dejin lahaa oo ilan shacab bay leedahay soomaaliya shacabkii waa idinka waddankiini sidii haddana un dadkii loogu celin lahaa noloshii sharafta laheedna aad dib ogala qabsan laheedeen maxaa dhe qaxootinimo nolol lagu faana mase nolol istareexe maaha waa nolol iska danka aho meesha ugu dambeysay ugu hooseysay soomaalida waddanka ku nool waa boqolkiiba lix boqolkiiba toddoba meelahaasiita wayan qiyaasta dibka hadduu sii farabato ninka gubtay cunuga markuu hooyadii naaskeeda uu nuugahayo hadduu qaniina way tuurtaa mase barbaaxay ku dhufataa nac kama keenayo laakiin xanuunka markuu bato wax kasta iska sutooda annaga oo aanan ogoleen oo diidan in la qasbo qaxootiga oo la celiyo iyagoo oon dhulkoodii ammaankiisa aanan la sugin in lagu talagalay weeyaan soomaalina iday xisaabsanto xisaabtanto ay tiraahda deen waddankaanagii oogu noqona oo sharaftan aan soo ceshina waa waddanka keli oo adduunka taarikh ahaan loo hayo inta muddada hadda uu dawlad la-aan yahay oo dadkiisa iska dabagedisan yahay oo waxba wixii kasii liitay un ay dabada haystaan ummadina ay baabaaday
waa mahadsan tahay waxaa jirta in hadda arrintan hadda qaxootiga haddaan sii dabagalno oo kale mudane in in dhawaalaba kenya ay rabtay inay qaxootiga ay ku noqdaan meelahoodi laakiin gobolada xataa ugu dhow hadda xuduudda kenya ee soomaaliya deriska la ah oo hadda ciidamadooda ay ku jiraan xataa kama sameynin nabadgelyo ay qaxootiga ku noqdaan marka inta aanan marka hore la isweydiinin celinta qaxootigan soo ma ahan oo kama horeysa in kenya gobolada hadda ay joogto ee xuduudka laleh iyada ay u nadiifiso si qaxootiga ay ugu noqdaan oo saasna ay ay noqoto in mas-uuliyaddii ay si nabadgelyo ah ay isaga wareejiyeen horta ana wax badan baan ka hadlay haddii daacad laga yahay soomaali in la dejiyo oo xasilinada laga shaqeeyo waa in lagu shaqeeya sidii waddankii looga sifayn lahaa waa laba kun markay ugu bataan waana laga adkaaday wayna sii baabi'ahayaan in la israaciyo unbay u baahan tahay dadka kuwan criminaalkaleto fara badan meesha iskugu imaaday marka israacintii anugu faarax markaan ahay wax badan baan ka hadloon iri waa daacad xagga amison inay daacadnimo ka jirin baa iska cad oo ay tahay qawda maqasii waxna hagu qaban oo koyaabaha barkood oo waddamaha hadda meeshaasiitu ku dhex jira gudaha soomaaliya oo muddo dheerna marna sii gala marna kasoo baxa oonan baan waxbaan soomaali baan waxu haynaa argixisaan la dagaalamaynaa gurahayaan waxaad moodaa ku talagalku inuu yahay un la sii baabi'iyo soomaali oo waxaana haska jiro laakiin walaalay dadka xisaabtami lahaa oo waddamahan afrikaanka oo xadka la leh dibdariso wanaag inuu iga dhexeeya haddana interestyaryar yar oo xag iyo xagga laisku jilaafeeyay ay jiraan oo wanaagaada oo tafactiran oo kaamil oo shaamil ah uu ninka jiraanka kule uu marnaba kaagala shaqayn karin ummadii xisaabtami laheed baa la rabaa ummadii xisaabtami laheed xisaabtanka iyo maskaxda ummadda soomaaliyeed adduunka ummad lamid a ma jirto marka iyaga inay xisaabta hadda waxay ula hadlayaan kenya iyo ethoobia iyo sida hadda dowlad dowladooda iyaga ah oo baarlamaanka ay ku jiraan waxaan maad noo qabataan waxaan maad noo qabataan war qaran baa tiili ninkaan kuu sheegay wanaagaada nina nina nina nina cidna wanaagaada ha ku aaminin adigaa lagaa sii wanaagaada haddii lagaa waayo sida lagugu taliyo oo lagugu baabiyo adaa ikhtiyaar iskale dhegeystayaashan siinaya fursadda walaal adoo magacaaga iyo meeshaa joogta ku bilaabaysid maxaa weydiineysaa guddoomiye ku-xigeenkii hore baarlamanka kenya faarax macalin oo barnaamijka marti noogu ah walaal magacaygu waa cabdi isaaq haaruun waxaan deganahay qaxootiga dhagaxley area dhadhaab su-aasha waxay tahay mudane aadan barre ducaale warka uu ku hadlay oo toddobaadkan oo idil uu ku celcelinhayay in xarab xaryaha qaxootiga lagu tababaro ciidamo burcad ah hubna lagu sameeyo arrintaasi yaan doonaynaa in aan ka dacweyno maxkamadda sare ee kenya mudanaha wixii ay kala quban tahay waxay ga yidhaahan
mudanayaal baa wax sameeyey mudanayaalka unjoog adiga waxba hadda si shaksi hebel iyo hebel ha oranin mowqafka oo mowqafka siyaasiyiintii waddanka meel aad ku dacweyn kartana ma jirto ma waan waxaan kuu sheegayaa hagaadha hagaadha ee waddankan walaa aadan walaa faarax walaa nin kale oo dhanba lagama sugayo in ay waddankan dadkii u badnaa nabadooda la suga noloshoodana la suga maxaa dad kala laan haya soomaali maaha faarax iyo aadan iyo caruurtooda iyo ilmaadeertood maaha kenyaankii kale oo boqol kiiba sagaashan iyo dhowr ay weyaan kenyaanka kalena awooddii ay haystaan waad iska garanaysaa madaxweyneha madaxweyne ku-xigeen awood oo dhanba boqol kiiba sagaashan iyo dhowrka ayaa iska haystaan anagu dad yar oo aqaliyiin ah oon kaga dhex noolaa waddanka oo xuquuqdooda yararkaa iska raadsanayay baanu nahay tiina hadda barakaca iyo fidnada waxaa inoo keentay un dad un haddana qabiil aan wadaagno oo soomaali la yidhaahdo oo ka imaaday oo wax kasta magac kastaba ha sheegtaan al-shabaab iyo magac kastaba ha sheegtaan iyo shaydaan waxay doontaan ha sheegtaan walaalow haddaad rabto runta wixii waxay samayn doonta dawladda ma kuu sheega annagoo qaylinayna oo hortaagan oo ka daaya ka daaya gureen si alla sida ay dadkooda shacabkooda nabadooda ay ku sugi lahayaan bay samaynayaan dawlad soomaaliyeed mase gobolkaada haddii intay dad kale ku imaadaan ay dhibaata kugu sameeyaan kenya beryahan dambe gobol gobol gobol bay tahay dad ka imaaday mase kakamega mase kisumu haday imaadaan ay dadkaada ku laayaan gaaris adiga haate waxaad oran laheyd or dadkan hanaala dhaafi wayna laayeen marka maadaama ay soomaali national security ahaya mid docmistry interchrist ahaya mid deganaa shaqaba ahaya mid ka yimaada yurub iyo maraykan iyo canada iyo meel kastoonaba ahaya dhibka hadduu bata waxa aadan barre iyo faarax macalin iyo nin kastoo ku jecel wax ka qaban kara maaha go-aan kale un la gaari wixii ka dhashan hadii waa wax arki doona annaga wax wanaagsan dhulka anaga wanaagsan maaha haddii loosii dabagalana dhibka waxaad moodaa un wixii loo nisbaynayo waa un diintaanada iyo qabiilka anaga labadiiba
n waa mahadsantahay guddoomiye marka waxaa jira oo dawladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga ahba ay ka digayaan saameynta ay yeelan karto shaqo joojinta xawaaladaha marka shirkadaha laga soo tago oo dad badan oo soomaaliyeed oo kenya ku nool ama eheladooda ay lacag ugu soo diraan ama ha noqoto dadka qaxootiga ku jira oo iyaga laftirkooda ama saaxiibo ama ehelo ay lacag usoo diraan ma laga yaabaa in dhibaato bini aadamnimo ay ka dhalato arrinta xirista xawaaladaha
way ka dhalan falastinay way ka dhalan aad bay uga dhalan dhibaato badan baa dhici annagu waanu ka xunnahay waanu ku doodahaynaa oo waxaan leenahay dadaalkan dawladda ay samaynayso inay nabadda guda waddanka ay ku sugto waa inay human face balo-aadamnimo badan ay ku jirto laakiin waxaad ogaataa waxaad ogaanta dad la mariyey oo xanuunsada xanuunkoodana uu maaragtay boogtoodana ay boog cusub tahay wax wax kastaa ka suurtagal eh haddii wax alla waxay sameeyaanna wax maanta awooda adduunka bilow-aadminimada lagu samaysana qaxootiga waxaa u jira u n ka waxaasoo dhan waxba kama jiro markii ay go-aan ka gaarto danteeda unbay khaaska unbay raadsanaysaa adduunkana labada maalmood baan arka enjoyaal inay wax ka sheeg sheegaan oo yala cambaariyaan laakiin intaa wixii ka dambayso meesha loo badan yahay wadamaha kaloo adduunka waxaa lagu oranayaa interestyaada raadso oo nabadgelyada sug wixii cid kale ku dhacaysa oo dhibaate waxa weeyaan ciddaasay u taallaa
waa mahadsan tahay su-aalaheeni aan aan mudane kusoo noqonaynaa hadda siddeetan iyo shantan qof iyo shakhsiyaadkan xayiraada la saaray dad badan oo aan iyaga laftirkooda wax badan geysan ayay haddana dhibaato kale ku noqotay qaab sidee ah ayaa loo soo xulay siddeetan iyo lixdan ma la dhihi karaa qaab ama diin ahaanaha lagu raadiyey ama soomaalinimaa laga uriyey oo ma ahayn qaabkaasi qaabkii saxda ahaa ee dowlad jirtaahe dimuquraadiya ay u falcelin lahayd falastiin maraykan baad joogtay meesha dimuqraadiya ay ka bilaabatay caalamka waa maraykanka nine eleven markay dhacdo waad maqashaa sooma
ha waa ku maqlaa guddoomiye
falastiin maraykan baad joogtaa kala soo hadlaysaa hadda waa meeshii dimuqraasiyada iyo xuquuqul bini-aadamka iyo wax kastoo dhanba la oran kara waa hooyadeed oo ay ka bilaabatay caalamka markii ay nine eleven dhacdayna nimankii maraykanka waxay la imaadeen sidii ay shacabkooda nabadooda u sugi lahaayeen afka qalaadna waad garan nin kasta madaxweyne wuxuu ka oranayaa aniga maraykan reer maraykan american lives aan maaragtay aan sugayaa inay nabad ku noolaadaan markii dhibka uu bato madaxweynaha kenya iyo ku-xigeenkiisi iyo dowladda o dhan waxay dii doontaan waan kenyaankaanagi nabadooda inaan sugnaa nin kale oo dhanba dhibaato kasoo gaarta wax ay hadda ay iyaga ay u arkayaan ma aha waxa weeyaan waxay dhahaan af kasta xiliga waxaa la dhaha mtego wapanya hushika hunasa waliokema na wasiokema pia macnaheeda waxa weeyaan dabinka loo dhigo jiirka jiirkii dhibaatada samaysay oo nasbay in dabin loo raadiyey iyo kuwa iska socda markaa soo galaybo labadoodiba maaragtay isku si unba u qabanaya soomaalidana waxay tidhaahdaa munaafiq masaardaal wixii uu hadlayay buu mu'min uu ku gubtaa marka macnaheeda waxa weeyaan dhibkan ay munaafiqiintan samaynayaan annagoo dhanba dhib badan naga soo gaari doonaa wax iska cad mid ah iyada ah oo meel laga gabanayo ma jirto annagana hadda madaxdan kenyaanka oo soomaalida markaa aragta say u hordahayaan waxay ogsoon yihiin khatarta ka dhici karto kenya gudaheeda meelaha kala haate ilan dadkan waa dad fara badan waa dad gubtay waa dad iyagana hadda ku yimid mutadarrifiinta ahaa oo xagjirka ah oo kirishtaanki ay ku bilaabeen inay dhahaan lama aamini kara muslim madax ahaya madaxa ahaanina shacabkii ayaa lagu soo jeedinaya dowladdana waa lagu soo jeedinaya dowladdana waxay ubaahan tahay cod bay ubaahan tahay codka ugu badanna waxaa iskale dadkan kalo adigana cod badan iyo cod yar lahaatayaado wixii waxa dilaya maanta waa wax sheeganaya qabiilkaada iyo diintaada labadiba marka cudurkii labadiba baa loo arkaa ha waxaan siinaynaa markana dhegeystayaasha adoo magacaaga ku bilaabaya walaal meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinaysid guddoomiye ku-xigeenkii hore baarlamaanka faarax macalin walaal asalaamu calaykum waxaan joogaa magaalada liyaado rajiista minnesota guddoomiyaha waxaan su-aalayaa faarax macalin waa niman aada isu dhaqaano faarax macalin waxaan su-aalayaa walaal faarax macalin dhibkan ma la dhihi karaa maanta keniya ku dhacay waxaa mas-uulka madaxda soomaalida maya lama dhihi karo waxa mas-uul madaxda soomaalida madaxda soomaalida nin haddii uu gurigiisa uu ku gubto wax kastaa ka suurtooda inuu maaragtay uu markuu isleeyahay demi dad marti oo joogtay iyo wax kaloo dhanba inuu ku xadgudbo waa la arka xadgudbadyo badan rees ka imaan doontaa laakiin dhibka meeshuu ka imaad waad garanaysaa dhibka al-shabaab buu ka yimid soomaali buu ka yimid diintaanaday sheeganayaan qabiilkaanagay sheeganayaan qowmiyadaanaday sheeganayaan iyagaa dhibka keena weliba dhibka waxay u sameeyeen si ku talagalkiisa uu ahaa in ummadan yar oo boqolkiiba toddoba meelaha boqolkiiba lix eh la baabiyo oo maaragtay la tirtiro taasaa ku daliila ah in maaragtay wax dan oo soomaaliyeed mise islaam ayan haynin al-shabaab marka taa iyada ehe nimankan aad arkaysa oo siyaasiyiinta oo qaylinhayaanna culeyskii baa la saaro waxaa lagu leeyahay mise amar degdeg oo emergency baa lagu soo rigi gobolka si degdega haddii kala xalkeenaan le marka dee way dadkooda inay maaragtay ay ay badbaadiyaan oo nin allaala ninka idhaana baa lagu soo dhuntaa mase lagu soo gabadaa halal dhaafi ay dhahaan way way iska dhici
waa mahadsantaa n ugu dambeyntii maxaa xal u aragtaa si kenyana weerarada hadda ku socdaha ay uga nabad gasho soomaalida meesha ku noolna iyaguna aan dhibaato loogu geysan noloshoodii ganacsigoodii iyo hantidoodii
horta waxa weeyaan nabadda annaga in aan u guntanaa loo baahay soomaali waa inay tashataa soomaali waa inay go-aan ka gaartaa i thinkeeda idinka hadda saad u arkaysaan anigu horta khatarra ka weyn oo fara badan ayaa ayaa ii muuqataa weli soomaalina weli maaragtay qoos qoos iyo gobol gobol iyo sheeko kan iyo dabadhif dabadhilif iyo dowlad iyo wax allaale wixii madax ahaa oo dhanbo waa un dad un maaragtay un jaajusnimo iyo inay dad kala daba socdaan oo un adduun raadiyaan oo un adduunka xaggey ay la tegayaan oo ay kula noolaanayaan meeshii loo carar lahaa oo diinta ahaydna diintana waxaa dad sidii shiicadii oo kale oo takfiir ah oo aan diinba haysanin waani waan aaminsanahay inay tahay mucamaro lasoo hagaajiyey oo ku talagalkeeda sidii shiicada u bilaabatay oo kale loo bilaabayo anaga dhaxdaanada laga bilaabayo marka soomaaliya waa inay tashataa oo gurigeeda ay sifaysaa waa inay dhalinyarada soomaalida iyo aqoon-yahanka soomaalida iyo bicmushtariga soomaalida iyo shacabka soomaaliyeed intay ka baxaan qabiil iyo wax kasta oo dhanba ay dhahaan war waxaan aan isdhaafino sharaftaanadana aan soo ceshino qaran waxaan ahayn wadamaha jiiraanka inuu ka qiimo sareeyo mooye aanan ka qiimo hooseynin laakiin maanta waxaa tihiin dad dadkan masaakiinta ah hadda waxa waxaa lagu ooynayaa war masaakiinnimadii iyo galleydii yareed oon qaadanaynay iyo gaajadii aanu ku nooleen iyo qaxarkii iyo rafaadkii iyo aan guryo daasdaas iyo waxaa laga hagaajiyey aan anagoo intaasoo boqol oo kun qaxooti aan ku nooleen tii hana loo daaya yaa soomaaliya ay ku baryootamaysaa yana lagu dhibin ay ku baryootamaysaa anna waxaan idan leeyahay daarihiina iyo sarihii iyo wadankiina qaniga ahaa oo nairobi iyo arsababa iyo jabuuti iyo kulli kasii qiimo badnaan lahaa oo wadankii hagaajista oo waxba dadkala xagxaganine dalkiini waan idin soo haynay waan idin dagaalamayna hayadihiina iyo shirkadihii iyo wixii oo dhanba sidii wax looga wixii xalaashe waan isku dayeynaa laakiin xal maaragtay kama dambayse ma noqon karto xal kama dambayse wadankeena hagaajista wadankeena ninka waxay naga saaran hagaajisaan etoobiyana kama saarno oo inay ku burburiso oo kusii baabaysano uyi marnaba kuma kenyana kama saarno jiiraan baa tihiin oo wax badan baa idin dhexaya halbowle ha aaminina aniga haati ay aamina faarax macalle ilan kenyaan baan aniga ahay marka aan wadankiina danteena hagaajista idinkii baan kaaran ugu dhacday marka idinkaasayto un baan ilaahayna maan idin baryanaa waa mahadsan tahay mudane mahadsan tahay falastiin baarak allah fiikum intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya faarax macalin tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo